halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitrirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacna dhegaystiyaal maantoo arbaca ah waa saddex iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin deegaano hor leh oo ka tirsan degmada balcad oo la sheegayo in webiga shabeelle uu fatahayo iyadoo boqolaal beeroodna uu ku xaaqay dadka barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha baydhabo iyo siyaabaha suuqyada ganacsiga ee ay dhexdooda ka samaystaan ay noloshooda wax uga tarto dhinaca degmada saylacna tuulada odaywaa beri oo ka tirsan degmadaas ayaa dadka degani waxay markii ugu horreysay dhisteen iskuul waxbarasho wararkii saadaasha roobabka iyo fatahaadaha ayaan idiin haynaa barnaamijkeennii tacab ee wax soo saarka beeraha iyo wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ah ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo uu inoo akhriyo cabdiraxmaan taysiir
mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha soomaaliya ee iswaalim ayaa sheegay in fatahaado ay ku dhufteen degmooyinka doolow luuq baardheere iyo bu'aale oo ah deegaanada uu webiga jubbo maro ayna ilaa hadda barakaceen dad ka badan toddoba boqol iyo konton qoys halka laba boqol iyo konton neef oo xoolo ahna ay biyuhu qaadeen sidoo kale in ka badan kun iyo laba boqol oo beero kala duwan ah oo dalagyo ay ku beernaayeen ayay biyuhu qaadeen xafiiska xiriiriya howlaha bini-aadanimada ee qaramada midoobey ee ooja ayaa sheegaya in qiyaastii labaiyo toddobaatan kun oo qof ay ku barakaceen fatahaado ka dhacay beledweyne iyadoo daadadku ay saameeyeen tuulooyinka waqooyiga ka xiga degmadaas welina waxaa lagu soo waramayaa in meelo kala duwan oo gobollada uu webigu mare ah ay daadad horleh ka dhaceen dhinaca kale degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee fatahaaduhu ay ka dhaceen sida uu sheegayo wariyaha rediyo ergo ee degmadaas cabdulaahi maxamed xasan biyaha kusoo baxeen keedki weynaa ee mashruucay jamaaca misra oo xawaaley dhankiisa bari ku yaalay oo balcad adiga soddon iyo six kilomitr ilaa afartan kilomitr qayaas ahaan dhanka waqooyi kaga beegan marka fataadaas keedki weynaa soo jabsaday waxay kusoo baxday biirihii jamaaca misra busle barbarasi baydhuxul saydiil ilaa iyo mukay dheere biyaha soo gaarayaan qayba kamida beerihii hadda tuulooyinka aan soo tegay sida muka sida farbarkii oo kale dhammaanba way baabiiyeen dalagyadii ku yaalla waana saddex maalin oo keliya socdaan biyahan dhanka u baray cid ka hadashay maamulka ama cid kaloo hadda meeshaas ka hadashay ama tegi karta ama dhaqdhaaq ka muujila hadda ma jirto marka laga soo tago dadka deegaanka oo qayladooda yeri soole biyahan lagu soo jabsaday waxaa ka qaban karna ma leh biyahana biyi hore way ka awood badan yihiin sababtoo ah toban kilomitr ay hadda gooyeen aan leeyahay dhul gaarayo saddex cisho ay socdaan oo keliya halka markii hore ay hal bil ku qaadatay intii hadda maanta saddexdan cisho kusoo gaareen in hal bil ku gaaraan fasalkii hore in laga bilaabo maanta dadku waxay sheegayaan in gaari qaarkood ay dalbadeen oy qorsheynayaan in isla caawaba balcad usooyaan kasoo barakacaan meeshii maadaama biyihii ay gooyhayaan oo ay iyagoo go-dan ay geli doonaan
toban dal oo ku yaala bariga iyo koonfurta qaaradda afrika ayaa isku raacay inay yeeshaan hanaan ay wasaaradahooda caafimaadku ku wada shaqaynayaan si ay isaga kaashadaan la tacaalidda cudurka ebola wasaaradaha caafimaadka ee dalalkan ayaa sheegay in shir maalmahan uga socday magaalada gooma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ay iskula garteen khatarta caafimaad ammaan iyo dhaqaale ee cudurkani uu leeyahay loona baahan yahay in iskaashi ballaaran laga yeesho ruwanda uganda iyo koonfur suudan oo ka mid ah dalalkan ayaa sheegaya inay qabaan cabsi dheeraad ah in xanuunku uga soo gudbo xuduudda ay la wadaagaan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo oo cudurka hadda uu si daran uga jiro xafiiska isku duwa howlaha gargaarka bini-aadamnimo ee qaramada midoobey ee ooja ayaa codsaday in la joojiyo duqeymaha ka socda xadka siiriya iyo turkiga si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku barakacay colaadaha laba toddobaad oo waqooyiga bari ee siiriya ay dagaalo ka socdaan ayaa hay-adaha qaramada midoobay waxay sheegeen inay ku barakaceen ku dhowaad boqol iyo siddeetan kun oo qof oo ay ku jiraan siddeetan kun oo carruur ah kuwaas oo dhammaantood ku sugan xaalad bini-aadanimo oo aada u liidata ma haystaan hoy biyo iyo cunno iyadoo lagu jiro xilli qaboobe ah turkiga ayaa duqeymo ka wada xadka siiriya iyagoo doonaya inay halkaasi ka saaraan kooxo hubaysan oo kurdiyiin ah wararka arrimaha bini-aadanimo aad kala socoteen rediyo ergow annaga intaas aan dib idinkugu celiyo maxamed xasan iyo qeybaha kale ee idaacadda
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan taysiir oo warkeennii inala socodsiinayey halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo waxaa sii kordhaya khataraha fatahaadaha ee ka jira gobollada ay webiyadu maraan iyadoo hadda fatahaado hor leh laga soo sheegayo degmada balcad tuulooyin dhowr ah ayaa saddexdii habeen ee lasoo dhaafay biyaha webigu ay ku baabi'iyeen boqolaal beerood tuulada farabarako ayaa ka mida meelaha ay biyuhu uu daadku gaadhay nin ka mid ah odayaasha tuuladaas ayaanan la hadlay magaceyga sheekh cabdiraxmaan cali aledaa waxaan ka imid farbaraka tuulo layidhaha ka tirsan degmada balcad deegaanka niyow masiibo rabaaniha ka dhacday fatahaadaa ka dhacay biyaha kasoo baxay meel la yidhaaho hadaad taqaano maqbad amba loo yaqaano mashruuca biyahaasoo oo biyo keeb ah oo aan deeldeel ku gurin guurkiyaa soo dhambalmay waxay soo mareen dhul badan oo maanta intaasoo kunoo hegtara oo maanta wax weyn laga faariidi lahaa bal adiga maxaa dhib ah oo kaa soo gaadhay fatahaadan anigana meesha waxaan ku lahaa saddex hegtar oo galeeya iyo hegtar oo biyaha galeen wax badbaadi maba jiraanba biyahaas waxay soo mareen meel dheer waxay soo mareen darleeco waxay soo mareen busle waxay soo mareen farbaraki waxay soo mareen dambaley dhulkaas oo dhan ilaa waxay imaanayaan muku dheera bare waxay soo marayaan xaseey xaaji cali saysiir faashariif yaaqloow gohol bulo barwaaqo meeshaasay ugu gudadarayaan intaas oo ugu yaraan haddii laku daro shan iyo labaatan kilomitr oo kale ah oo dalag ku yaalo ilaa baxaaska laaguwaasiis oo dhan beera maanta si fiican loo tacbay oo wanaagsan waayo alxamdulillah laakin ilaahay wuxuu keena ilaah lagu maadina marka dhulkaasoo dhan beerihii ku yaalay ma hadda ma fatahaaddaa goysay dhulkaas beerihii ku yaalayo dhan waa eber kajamal wax markaa idinku khatara oo digniina oo in halkaas fatahaadi ka dhacaysa ma qabteen maya niyow annaga fatahaadaha no kow ma ahan dhowr marayna soo galeen biyahan meel oo tuugaaray la yidhaaho dhinaca fari webiga labaatan iyo shan kilomitr labaatan iyo shan talaab kasoo jeexmantay marka maxamed siyaad bari xilligiisii waxaa lagu keedi jiray mashruuca mashruuca buur oo leeyahay marka buur markuu buuxsamo buurkiyaa soo jeexmaya dhulkaana kusoo fatahaada marka marka meeshii webiga looga soo dari jiray miyaa xidhan meesha webiga looga soo dari waardiye laga gartay waqtiga dawladda oo maxamed siyaad bare laga gartay waardiye laga gartay waqtiga dawladda oo maxamed siyaad bare laakiin hadda waxaas ma jiraan mar walba anaga fasalkan nokoma biyo baxada dhowr maray meesha fatahaad ka dhacday marka haddaad ogeydeen maxaad wuxuun u samayn weydeen oo uga hortegi weydeen fatahaadka meesha kasoo baxay wax oo nin beeraley iska dhaaf wax laga hortegi karo oo laga hortegi karo maaha biyo we- oo tiro badan oo hadda xataa haddii uga celiyo xataa waa sayd dhowr bilood waa fatahaaddan fatahaadii ka ka horreysay goormay dhacda fatahaadan fatahaadda ka horeysay adig laba kun iyo toban iyo sideed dadka kale ee meelaha kale ee ay biyuhu iyaguna qaadeen ku nool waxaa ka mid ah hooyadan sarfiye axmed maxamed aniga waxaan deganahay jameeca meeldho jameeca xageebay kaga taallaa balcad wallahi ilaa iyo soddon kilomitr oo jirtaa saddex ektar oo beer ahaan lahaa beer ektar waxaa ku yaalay galey laba ektarna qudaar ay taali eber waayo waxana malaa beerta biyiha ku kormaray qudaartaa baaba'day bal marka iga warran maxaa dhaqaale kaaga baxay oo aad ku khasaartay wallahi in badan aa iga baxday saddex kun oo doolar maxay kaaga baxday saddexdaa kun ee dollar fasalka fasalka hore fasalka labadaba khasaaran taagan oo yacni fasalkii horena saanay fatahaaddu kugu dhacda fatahaadna ma ahayn macnaha biyihiyaa la waayey gudiyaa la waayey waa xilligee xilligaad biyaha weydeen ma dayrtii horea mise waa gugii waa gugi xilliga oo bilaw gugii marka biyo waad weydeen
ha webigaa qalalay biyi waa la waayay khudaarta aan ka cabna beeqnay oo dhan waayay ficnaa wax badan oo kusoo go'i lahaa oo kadaysa inaad ku samaysatid haddaad meesha ka weysid ciyaalkaa ku nooleysanaheed wax walba ku samaysanaheed haddaad ka weysid waa khasaaro weyna kugu dhacday kolley xag ilaahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool tuulooyinka balcad oo fatahaado darani ay ka jiraan
waxaad idaacadda ergo ka dhagaysan kartaa efemta raadiyo markabley maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo tuulada oday waa beri oo ka tirsan degmada saylac ayaa markii ugu horreysay laga sameeyey dugsi hoose oo ay wax ku bartaan carruurta ku nool deegaankaasi waa kan waryaheena magaalada hargeysa eliyaas cabdi oo warbixintan inoo haya tuulada oday waaberi oo ka tirsan degmada saylac ayaa markii u horreysay laga sameeyey dugsi hoose oo ay wax ku bartaan carruurta ku nool deegaanka dadka ku nool tuuladan oo ah xoolo raacato deegaan ah ayaan haysan wax dugsi ah carruurtu waxa ay wax ku hoos baran jireen dhir looga sameeyey waabab ay fasallo ka dhigtaan oo geeda ku hoos yaal axmed sabriye maamulaha dugsigan oo muddo bil ah ay ardaydu ku dhiganayaan dhismaha cusub ayaa raadiyeer gow sheegeen qurbajoog ka soo jeeda deegaanku ay sameeyeen dugsiga kadib markii ay ka cawdeen waxbarasho la'aan ardayda ku haysata tuulada oo ay ku nool yihiin carruur ka badan shan boqol oo qof dugsigii waxbarashada si fiican ayuu shaqeynaya macalin baa jooga oo la keenay si fiican buu dugsigu soconaya waxyaaba badan baa iska beddelay si fiican bay dawla qabsadeen waxyii ay baahnaayeen baa keenan dadkan dhulkooda u baahnaa baa tahay magaalaha baadi waadiye xasaab mal weysa magaala cadiyada dhulkiisa dhulku magaala ahaan bay noqon barakacaya milaan xaafadahan reerkooyaasheeda soo galay oo magaalada iska soo galay iska soo digay ayaa jireeyo
dugsigan oo ka kooban fasallada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ayaa waxaa dhigta laba boqol iyo labaatan arday kuwaasi oo markii hore wax ku hoos baran jiray geed hoostii maamulaha dugsigu waxa uu sheegay in macallimiinta iyo ardaydu ay ka raysteen kulaylkii badnaa ee xagaaga iyo fasixii la geli jiray marka uu roobdo oo aanay haysan meel ay ka galaan ardaydu si ay wax u bartaan axmed waxa uu xusay in dadka deegaanku ay macallimiinta iyagu siiyaan mushaharka ay ardayda wax ku barayaan ee bishii ardaygii waxa uu sheegay inay ka qaadaan labaatan kun oo somalilan shilna una dhiganta laba dollar lacagta waxa ay ku bixiyaan mushaharka macallimiinta si aanay ardaydu u noqon macallimiin la'aan waxaa ka shaqeeya dugsiga afar macallin maamule iyo ilaaliye cigaal maydhana xirsi oo laba carruura u dhigtaan dugsigan tuuladiisa laga furay ayaa raadyaha ergow sheegay in carruurtiisu ay ku raysay bishii u dambaysay oo waxbarasho caadiya u tegayaan dugsiga waxa uu xusay in markii hore ay waxbarashadu meermeer kaga jirtay oo aanay haysan meel fiican oo ay wax ku bartaan labadiisa carruura gelinka hore ayay dugsiga tagaan inay wax bartaan waxaana ay ku jiraan fasalka labaad iyo saddexaad labadii sanne ee hore waxa uu xusay inay ku dhigan jireen oo ay fasalla u ahaayeen geedaha hoostiisa waxaanu nahay dadka waalidiinta carruurta meesha wax uga dhigato ayaanu ka mid nahay iyaguna nabadqabud bay ku sugan yihiin carruurtana siinaa dee carruurta wax noo baratay inaan qaar kalena keenno oo aan soo kordhino fiican baana wax noogu bartaan dhibtii naga haysatay markaan carruurtii naga haysatay boqolkiiba boqol imika way naga baxday aad iyo aad baanu imika didilo ugu qabnaa oo aanu ugu faraxsanay waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan wax ilaahay laga helo anigu carruurta in aad baan waxbarashada u jeclahay in carruurta wax ii barato boqolkiiba boqol inta u dagaashay ayaan ahay markaa labaatan kun oo dollar ayaa ku baxay dhismaha dugsigan oo ka kooban afar qol oo keliya sida uu raadiyeer gow sheegay cigaal marka laga yimaado kharashka la siiyey alaabta dhismaha gashay dadka deegaanka ayaa si iskaa waxu qabsaa ku galay kuuliga iyo wastaadnimada lagu dhisayey dugsiga xaawo ibraahim ciise oo ku nool tuulada oday waaberi waxa ay sheegtay in carruurteeda qaar ka mid a si ay waxbarashada u dhigtaan ay u geysay magaalada saylac oo deegaanka u jirta afartan kilomitir balse ay saddex ka mid a u awoodi weyday inay ka bixiso kharashka ay ku geynayso magaalada iyo biilka ay ku joogayaan waxa ay xustay in hadda ay bilowday inay dhigtaan dugsigan hadda laga sameeyey deegaankeeda markii hore waxa ay sheegtay inaanay ku darayn waxbarashada oo ay adhiga u raaci jireen balse hadda ay iyagu ku wereeryeen waxbarasho oo ay fasalka koowaad qotay shantii bishan hooyadan oo ah xoolodhaqato ku tiirsan laba tiro oo adhi ah ayaa xustay inay ku faraxsan tahay dugsiga looga sameeyey deegaankeeda maadaama dhibaata ka haysatay in iyada iyo carruurteedu aada iyo aad maasha allah aada ba u fiican yahay maxay tahi dugsigu wuu shaqeeyaa horta u shaqeeyana maxay tahi caruurtii waa lagu dar caruurta wada dhigataa maasha allah duu fiican yahay uu shaqaynaya macalimintii waa la keenay maamulaa jooga maasha allah anigu dugsiga cabdilmiya kamid ahaa xaafadda waa naloo sheegay waxaa noo sheegay dowladda hoose iyo maxay teeyi sida xaafadda waxa waa laisoo sheegay iskuulka waa lasoo yeeganay waxaa naloo sheegay de waxa la iskuulka ila waa naloo dhisaya xaafadadaa laga dhisay waxaa naloo sheegay waxa laga wuri iskuulka waa laydin furaya ardayda keena maxay tahay si fiican bu isku bulshada arday waxaan idin keenaya macalimiin magaalada igay jabaabule oo caruurtiina keenay iskuulka waxbarasho la-aan iyo wada la-aan ayaa digaaga haysatay ayaa ugu darnay waxa haysto wada la-aan aanay xaafadu lahayn wado iyo waxbarasho la-aan markay heleen marka waxbarashadii dee lama soo koobi karo dirayaabu xaawa waa markii u horraysay ee ilmuhu ay dhashay duulada ay ku nooshahay waxbarasho ka dhigtaan laba kale oo ka mid a carruurteeda waxa ay u geysay adeerkeed oo ku nool saylac oo ay ku biisho si ay wax u bartaan bishii waxa ay u iibsaa hadba neefka u shilis xoolaheeda kaasi oo ay afartan dollar oo laga siisto u dirtay carruurteeda ama ay iyadu u geyso dadka ku nool tuuladan oday waa beri ee carruurtoodu waxbarashada ku hoos dhigan jireen geedaha ayaa ka rajo qaba inay fasallo ay kordhiyaan si dugsiga dhexe ugu daraan dugsiga hadda ay kiisii hoose ka caawiyeen dadka deegaanadaasi ka soo jeedeen ku nool qurbaha waxaana ay doonayaan in carruurtoodu ay ku dhammaystaan dugsiga dhexe deegaanadan ilyaas cabdicali raadiyo ergo hargeysa
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku wax baran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalan rogayso fiicnaanayso markay waxbarato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo iminkana aan fiirino wararkii saadaasha roobabka iyo fatahaadaha webiyada waxaa inoo haya cabdixamiid cabdicasiis roobabka ayaa toddobaadkii saddexaad ee bisha oktoobar si xiriir ah uga da-ay soomaaliya iyo dhulka sare ee bariga etoobiya roobabkani waxay kor u qaadeen ilihii biyaha iyadoo ay hadda aysan jirin meelo biyola-aani ka jirto sidoo kale waxaa kordhay qodaalka beeraha iyo daaqa xoolaha waxaana jira horumar dhinaca xaaladda xoolaha iyo nacfi laga helo ee caanuhu ugu horeeyaan dhinaca kalese roobabka mihigaanka ah ee ka da-aya soomaaliya waxay dhinaca webiga jubba iyo shabeelle ku keeneen fatahaadyo iyadoo degmooyinka beledweyne jowhar oo webiga shabeelle maro iyo degmada baardheere oo webiga jubba ay keeneen fatahaado sidoo kale heerarka biyaha webiyadu meel kasto hadda waxay marayaan heer khatar ee fatahaadyo sababi karo saadaasha roobka toddobaadka soo socda ayaa tilmaamaysay inay roobabka la filaya hoos u dhici doonaan gudaha soomaaliya iyo dhulka sare ee etoobiya waxaase saadaashu sheegaysaa in gobollada gedo baay iyo bakool laga filayo roobab mahigaan ah kuwaas oo keeni kara daadad ku dhufta dhulka hoose ee gobolladaasi iyadoo heerarka biyaha labada webinah uu kor usii qaadayo wararka saadaashaasna waxaa idiin soo gudbinaysay mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha soomaaliya ee iswaalim oo ah mashruuc ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw halkaad ka dhegaysanaysaan waa raadiyaha ergo
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegaysto redio ergo idaacadda codka mudug saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
iminkana aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu annagoo ku eegayna sayladda magaalada burco waa kan waryaheenna sidiiq yuusuf halaf
ku soo dhowaada dhegaystayaal qiimaha xoolaha siirada burco waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah sidiiq yuusuf khalaf aan ku bilaabo adhiga daabaxa waxaa heerka koowaad la kala siisanayaa lix boqol oo kun oo shilinka somalilan heerka labaad ee daabaxa burco lagu qalo ayaa isagana la kala siisanaya afar boqol iyo konton kun oo shilinka somalilan heerka u hooseeya ayaa lagu kala siisanayaa adhiga daabaxa ah laba boqol iyo siddeetan kun oo shilinka somalilan caasho xaashi ducaale waxa ay ka mid tahay haweenka ka dilaala seeradda burco waxay inooga warramaysaa adhiga daabax ah oo seeradda ku soo badanaya toddobaadkan iyo sababta waxaan ahay dilaalato joogta sayladda burco ee magaalada togdheer waa la yska wacan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin xooluhuna waa wacan yihiin dee maasha allaanu taaganay nimcaa noo sugan toddobaadkii hore maxay toddobaadkan seeradda hadda kaga duwantahay saaka toddobaadkii hore waxay kaga duwan tahay maxay ahaday adigu mar walba horta imika way wacan tahay laakiinse xoolihii baa soo jabay daabaxaha wuu jabay annagana magaaladii oo iska yar busaarado xoolihii waa layiibsanayo habrii qali jiray ayaa busaaradi yar jirtaa laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin waa wacanya waana la iibsanayaa neefkii maxay ahaday markii hore lixda boqol ahaa maanta shan boqol buu maraya ollaana kii lixda boqol markii hore la siisan jiray maanta shan boqol ollaanu marayaa kii sideedda boqol la siisanayey wuxuu marayaa maxay ahaday lix boqol toddoba boqol meelahaasuu maraya boqol boqolba calaa neef iska dhimay maxaa markaa keenay xooluhu inay sidan u jabaan waxaa keeno koosgareeyey waxa la yidhaahdo busaarad ayaa keentay oo dunidii waxba waanay kala soconay sidaa laajigeed buu deetana hoosu dhaacu yimi xoolihii markaa busaarad agay ka timi dee ilaahay subxaana watacaala unbaa haya wallaahi meelay aan imika ku idhahdo halkaasay ka timi garan maayo laakiin kolay hoosu dhac weyn baa jira
neefka u sarreeye ee daabaxu musu maraya neefka u sarreeye daabaxe lambar wankaan wuxuu marayaa lix boqol shilinka somaliland shilinka somaliland heerka dhexana heerka dhexana afar boqol saddex iyo badh inta wuu maraya heerka u hooseeyana heerka u hooseeyana adigu dee ilaa laba boqol iyo siddeetan ilaa laba boqol iyo konton ayuu maraya ayuu maraya adhiga maxay hada iska hoose ee dee loo qasho roos ayaa maraya waxaa kaloo seeradda lagu kala iibsanayaa orgi waaweyn oo loo iibgeynayo cumaan sida uu raadiyo ergo u sheegay kaaliye axmed xuseen oo ka mid ah dilaalinta seeradda burco aiga warkiisa aiga aminka warkiisu aiga waxaa la siinayaa sagaashan waa lambar wanka lambar tuugu waxaa weeyaan toddobaatan ilaa lixdan shan iyo lixdan meelaha ka yaryar waa afartan saasaa saaka la siinaya aiga ahmedka markaa hagee la geynaya waxaa la geynayaa yaman sacuudiga cumaan meel walba dhulkaa loo kala diraya yaa iibsanaya adiga ahminka waxaa iibsanaya nin la yidhaahdo nin la yidhaahdo maxamed xaaji iyo cali balaqbalaq markaa ma orgi khali ah waa orgi khali ah orgi khaliya wey idihi ma jiraan idihi ma jiraan way ka baxeen iduu meesha waa maxay sabab waxaa la iibsanayaa waa orgiga sababta arigan dee waa arigu dhulkaasuu iska maraayo wananka carabtu ma cunto orgigaas unbay cuntaa marka marka waa cumaan waa cumaan iyo yaman intaasaa warkeedu seeladda waa warkeedu saaka waa kaa marka ahmedna hadda seeladda ma joogo maxaa iibinaysa waxaanu iibinaynaa midhmirkaa iyo taraaqida iyo waxaasoo waxyagaasaan iskaga macnaasnaa iibinaa afar afar shan neef shan neef lix lix neef waxaasi gabadha keeta waxaas waa laisku daraa waxaa ka mid ahaydeen dilaalintii ahmedka halkan ku iibin jirtay markaa suuq ma haysaa soo ma suuq ma jiro imka suuq aad buu liitaa imka suuq hoos wuu hooseeyaa suuq imka waa kaa ahminka waa kaa ahminka ha mar haddii aminku jaba daabaxuna wuu jabayaa dee oo isku xidhan labadii suuq oo arigi aminka haba daabaxa lagu celinaya laakiin sagaashan door baad ii sheegtay in la kalasanaya ahminka orgidani waa orgida waaweyn ee tayska ee lix jirka iyo toddoba jirka boqolkii reer reer baa neef haysta islaan laga furfuri waayey dadku ma wada haysta neefkan
geela ayaa heerka koowaad burco lagu kala siisanayaa toddoba boqol oo dollar heerka labaad ee geela burco lagu qalo ayaa isagana la kala siisanayaa shan boqol iyo konton dollar heerka u hooseeya oo ah qaalimada cujuunka ah ee burco lagu qalo ayaa iyagana la kala siisanayaa saddex boqol oo dollar waxaa intaa inoogu eg qiimaha xoolaha oo idinka imanayay suuqa xoolaha ee magaalada burco waxaana idiin soo jeedinayey anigoo ah sidiiq yuusuf khalaf
waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awooyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqada iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadii wadanka yaalay ku filayn hadda waxay u isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qola tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankeeduu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka uu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya oo waa la qalajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeennii tacab ee wax soo saarka beeraha anigoo maxamed xasana ayaana idiin soo jeedinaya kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa bal hababka wanaagsan ee loo sameeyo abqaadka gaar ahaan dalagyada khudaarta ee loo beerto iyagu dhaqaalaha kuwaasoo u baahan in marka hore goobo gaara lagu sii diyaariyo inta aan beerta lagu tallaalin sidoo kale waxaan idiin haynaa qaar ka mid a beeralayda iyagu ka soo qayb qaatay barnaamijyadeenna beeraha oo aad codadkooda maqli doontaan aan ku bilowno dalagyada khudaarta ayaa inta badan waxaa loo beertaa dhinaca ganacsiga iyagoo ah isha dakhliga ugu badan ee ay beeralaydu ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan haddaba diyaarintooda iyo beeristoodu waxay u baahan yihiin habab kala duwan oo loo maro waa tan aamina cismaan oo ka tirsan ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee saaj oo inoo sharaxaysa bal hababka loo maro dalagyada khudaarta inta aan lagu abqaadin beerta markii aan ka hadlayno inta badan arintan oo laga hadlaayo xanaaneynta oo ama nersery ee dhahaan luqada ingiriiska oo laga hadlaayo waxaa laga hadlayaa inta badan dalagyada ama khudaarta ama geedmiroodka inta badan markii oo laga soo tago xabuubleyda iyada waxaa waaye toosaa beerta loogu beeraa marka khudaarta aan u nimaano khaasatan aad loogu isticmaalo khudaarta waxaa jiro waa sida aan naqaan abuurkeeda abuurada waa yaryar yihiin waana jilcan yihiin oo muu adkaysan karaan dhibaatooyin badan inay la kulmaan tusaale ahaan haddii tusaale qofka uu rabo inuu yaanyo beerto oo dhaho yaanyadu beerteeda toos ugu beerayaa caqabado badana qabsanaayo oo caradii beertii waxaa waa qorax badana meeshii taagan qoraxdii waa dhibaateyna abuurka ina dishaa laga yaabaa in caradaas ay ku badato oo kusoo oo ku daboolmato ay kasoo bixi weyso mirta maadaama ay yartaha laga yaabaa waxaa kaleetoodoo dhici karto roobkii ama biyihii u baahnaa markaas inaan qofka toos meesha ugu siin karin si marka taas looga badbaado waa naqaanaa ilmaha yar gooniyaa loo xanaanaya marka ay guriga la wada joogo ilmaha waaweynna gooniyaa loola tacaamulaa so maadaama ay nugul yihiin mirahaas ay yaryar yihiin waxaa la sameeyaa qofka beertiisa qayb ka mida oo guriga u dhow ama meel kaas ee uu sameeyo u gooyaa ama bacyaalha isticmaala baca yaryar waxaa jiro oo dad qaar ay ku samaystaan oo gooni u goostaa ama bacahaas oo isticmaalaa oo wuxuu ku beeraa oo ku xanaaneeyaa marka hore dalagiisii oo beeran lahaa tusaale hadduu yaanyo beeran lahaay oo kaleetood hal bil camal ku dhowaad yaanyada waxaa lagu haynayaa meeshaas waxay ku helaysaa qabowgii u baahneed kuleelkii badan ee kaga badbaadee biyo badanoo waraab ay kusoo bixi kartay hele culeyskii kale oo caradii kuleelka badneed oo beerta weyneed ka qabsan lahaay ee kaleetood oo dhan ee ka badbaadee dalagyo badan yaanyada kaliya maahan oo khudaarta oo lagu sameeyaa jiro marka ee dalaga soo kaco oo bil ama labo bil ama waqtigii ahaanaysa way ku kala duwan yihiin dalagyada uu soo kaca kadib ah waxaa loo soo wareejinaya beertii weyneed markaas waxaa sameynaya beertii weyneed in la keeno oo beertii weyneed lagu haddana lagu sii maxaa lahaa lagu abqaalo dib loogu celiyo beertaas kadib beertaas oo ku koro beerti weyn oo kusoo baxo ilaa xilligii laga goosan laha marka faa'iidooyin badan ay leedahay marka aan ka hadlayn xanaanadaas waa ilmo yar oo la xanaaneynayo oo kuleelkii qoraxdii dhibaatadii iyo wixii kaleetood laga ilaalinayo oo kaleetood iyo cuduradii cayaanadii saameynta ku yeelan dalagyadan khudaarta intan nerseriga ama meelahan lagu korinayo marka hore inta aan lagu beerin see carada nafaqadeeda iyo loo diyaarin karaa ama haddii aan si kale u dhaho dadku inta badan digay isticmaalaan digadaasoo kale see ciidda ugu diyaarin karaan ayaad isleedahay aadan isticmaalin ka hor digada meel banaana ge- geyso qallajiso iyadoo qalla- qalalsan oo nadiifsan beertaada keenso ee ku shubo ama waxaa samayn kartaa waxay dhahaan waa la qurmiyaa diga qurmin oo qashin iyo digadii iyo wixii dhan inta god loo qodo ama weel caag lagu shibo wax lagu shibo la isku qurmiyo waqti kadib bilo kadib laba bil saddex bil bil kadib la keeno beertii dib loo isticmaalo taa waa mid tan markii loo yimaado bacriminta caadiga ah ama barwaaqayaasha caadiga ah oo la isticmaalo fertilizerkan bacrimintan soo qaado ku ku dhex shub haddii aa awoodid waxaa ka fiican inta aadan waxba go-aansan inaa isticmaashid in aa aad samaysid aad baartid caradaada oo ogaatid wixii nafaqa ku jiro iyo wixii ka maqan markaa nafaqada wixii ku jiro iyo wixii ka maqan ogaatid waxay kuu sahlaysaa in intii aa u baahnayd isticmaashid oo wax ka badanna isticmaalin wax ka yarna isticmaal marka aad taa ogaatid kadib fertilizerkaaga soo- ama bacrimintaada soo qaadatid dhulka ku shubtid eh, ku caragedisid kadib isticmaal taasi waxay ahayd aamina cusmaan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah iminkana waa beeralaydii ka soo qayb qaadatay barnaamijka ee codadkooda noo duubay
waxaan kamid ahay beeraleyda xagga beeraha waxaan weydiin lahay beerta haddii geeda kudhex yaaliin kee dhulka ka baxda duurka oo kale camal geed hal iyo labo idin ku yaaliin beerta ha u gaarsiiyaha dalagaas oo baxaa ma lagu beeri karaa geedkaas oo ku nool mase waa in la gooyo oo meeshoo banaan lagu beero su-aashaasaan maku weydiin lahay dhakhtarka ninka liya beeraha asalaamu calaykum salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda ergo waan salaamayaa dhammaantood anigoo qadar siciid aadan waxaan ka soo hadlayaa magaalada laasciidle beer baan faashaa beertaa naxariistiiba si weyn waxay yeeshayoo yaanyadii tamaandha xabuubtii wixii oo dhan iga iyo- iyo dalagyadii wixii oo dhan iga kala qubtay oo midba meel ku tuurtay oo daantii baa usoo galay oo waa fatahaad bay u dhacay sidee kale alxamdulilahi rabbilcaalamiin naxariisu waa noo curteen aad baa loo fiican yahay bahda ergona waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo wergo magacayga waxaa la ibraahim maxamed cabdi waxaan joogaa tuulada la yidhaahdo cuudan hoostasa gobolka togdhe waxaanu ka cabaanaa bahalka la yidhaahdo ayax bahalkaa oo xagga nagaga yimi gobolka togdheer iyo laami gaalkaa oo geedaa fara ba-an ku haya aadna u guurayo waxaan baaq u jeedinayaa wasaaradda daaqa iyo horumarinta inay qaababkii baalkaa lagaga hortegi lahaa ay ay qorshe ka yeelato oo wax xoolaha oo uu dibinayo meesha uu soo galo aanu daaq kaga tegin waxaanu ka camaanaa cabashadan erga gaarsiinaya waa inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamaya raadiyo wel kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida beeralayda iyagoo fariimahooda noo duubay jawaabaha su'aalahoodana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna toddobaadka dambe ee beeraha fadlan haddaad tahay beeraley oo aad doonayso inaad barnaamijkan ka soo qayb qaadato noogu duub codadkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ah ayaana barnaamijka idiin soo saaray waxaanan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandho aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahayd diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahayd ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibca dhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayd kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa ku- kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhego fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan waa indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii uu hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahayta oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cudurkaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed oo dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxuma talayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal tobannaan xero oo ah kuwa dadka guduhu ay ku barakaceen ayaa ku yaala magaalada baydhabo xeryaha gudahoodana waxaa ka furmay suuqyo ganacsi haddaba siday wax uga taraan siyaasee suuqyadaasi ku aasaasmaan waa kan wariyaheenna muxiyadiin xusni oo warbixintan inoo haya
halkan waa suuqa lagu magacaabo dugaandug ma ahan goob suuq loo qorsheeyey inay noqoto waa waddo hareeraheeda oo dhinacyada ay kaga yaalaan xerooyin barakacyaal ay deggan yihiin waa suuq si iskiisa ah u asaasmay wuxuu suuq isu beddelay sidii qofba maalin miis yar waddada dhinaceeda u soo dhigayay kadib ilaa heer wuxuu gaaray in maqaayado iyo ganacsiyo jiingada ah ay ka dhismaan ganacsiyada halkan ka jira ee qoysas ka mid a kuwa barakacyaasha ay leeyihiin ayaa isugu jira kuwa laba sano dhisan iyo kuwa ugu badan oo sanadkan hadda socda aad ugu soo batay suuqan dugaandog cabdulaahi cali cabdi wuxuu suuqan ku leeyahay dabakaayo uu ku iibinayo noocyada raashinka iyo wax kasta oo dadka barakacyaasha suuqa baydhabo ay ka doonan lahaayeen muddo siddeed bilood ah ayaa ganacsigan uu wadaa boqol iyo konton doolar oo qof qaraabadiisa ka mid ah deen ahaan ugu qaatay ayaa sabab u ah in ganacsiga muhiimka ee maanta uu leeyahay ku aas-aaso qarashka hadda dabakaayada alaabta ku jirta ku qiimeeyey waxay gaaraysaa shan boqol oo dollar cabdulaahi oo raadiyo ergo u warramay wuxuu sheegay in waxaa ku qasbay in isagoo saddex sano magaalada baydhabo barakaca ku yahay dhibaato uga filnaatay laba sano iyo laba bilood oo nolosha qoyskiisa gargaar wakhtiga la helayo aan la ogeyn ku tiirsanaado ay u ahaan weysay waa kan isagoo sharaxaya sida fikraddan ganacsiga uga dhalatay may kala sabay horta qaama degnuun qaamke waa baroognaba qaamkan agaasigno fadaan markan inta dhaysunaato baawarka ido galonka maraawda inta ada fiirid waana gabalkiina walaahakin ugalayn lahayn lan hasodayo hansoon adan ogayn en may ahanti gabalki kasugiya kasugay degdeen may go'aama inta ana gabalkan dabaqaayadan ku furud walaay qaamka galaawna saka ogaado walaay ganacsigayn weeda saasantan kasab may fargaan dhahe en may ahan walankala kusugi horta wala halaawi waayo on dhawiin ogdada walahi waa bishaqaysadaa hoob ilaahay inka darmo walba qaabdheegnaqdan may ahan may ahan hoolo baa ilaahay inka weli marka hornoon aradi jarnoon shaqaysaan hoogan la shaqaysadaan marka haddana shaqadii la weynat insha allah waana ka guulaysano fadaan insha allah siddeed bilood ayuu ganacsigiisa shaqaynayaa wuxuuna ka mid yahay barakacyaasha kaamka lawiiley ee duleedka baydhabo ku yaala laakiin ganacsigan qoysaska barakacyaasha leeyihiin ee dadka wax ka iibsada keliya ay yihiin barakacyaasha wax kasta halkan la keeno ma iibsadaan ee waxaa jira waxyaabo si joogto ah ay u iibsadaan sida uu sharaxayo cabdulaahi cali cabdi walaa may ahan horta may ahan kaamamnay rogne walaa horta oo intaan gadamaha saliid i bariis i bur intaan yo nana yo walaan aan borad walaan ila gadaahada laakiin wal jamnay hata lan fadaa maran wal kiilan nuskiil ruba sumun walantaan leyo en walaa walaan horta suug leh en may ahan wal allah walaa geeka ilaahi hakin qoror leel aamay laakiin hata en horta maasha allah fayliya horta fayliya maalinteeda maalinteeda sideed bool lambool iyo konton milinkeer milinka badan sideed boolada cabdulaahi caruurtiisa wuxuu waxbarasho geeyey marka ganacsigan uu bilaabay afar ka mid a caruurtiisa waxa uu bishii ku bixiyaa afar iyo labaatan doolar sida uu la dhacay ganacsigan uu wado kuma fikirayo inuu dib ugu noqdo deegaanka ufurow ee gobolka baay oo saddex sano ka hor xaalad abaar ugu soo barakacay isagoo beeraley ahaa wallahi ni wata un magaalo baadegna lambaad magaalo rooga baadiya hadantegnada ma fadaayo laakiin ma walaa amarkan ilaahay leh hoob fadaaw naqda kor hoob fadaaw rooga kor laakiin hata naqasha antay naqdo hata ma fadaayo cabdulaahi iyo kuwa kale ee ganacsiga ku leh suuqan waa kiro meesha ay ku jiraan bishiina waxay kira ahaan u bixiyaan shan iyo toban dollar duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo oo ganacsigan ka aasaasmay islamarkaana qoysaska barakacyaasha ay degan yihiin ayaa xeryaha ku yaala nawaaxiga suuqa dugaandug waxay gaarayaan ilaa laba iyo toban kaam qoysaska halkan degan wax kasta suuqa uga baahan yihiin waxay ka helaan suuqan sida uu sharaxayo cabdulaahi macalin cali oo ah guddoomiyaha xerada barakacyaasha lawiilay waxaan maray suuqan oo kartoonka baasta ilayla hagaado kartoonkaas layla gado haddana la naqdaa kartoon baasta ilayla hagaado masanhayne haafka bariis layla hagaado hadda suuq weylaya dukaamo oo wallaku jamna gadaayan wallaku edegadaa u yallay dukaam yaryare lay miisasa lay qudaara laka gada basal iyo walbalka gada hilibka kawaan iyo wala laka gada wal oo hadalan kulaana suuqan markan male way deganaa una suuqa dugaandog erida oo dugaandoga degana kaamkana lawiileelare dhowr qof kaam suuq way han duga ganacsi badan lay dhowr qof kaamku inta kalena may la raay ummad oo meelo kaamo kala kuba baxeen sida oo may la raay ummada meelo degan meelale wal ku gadaan soo gudaan manbaxayan heedan wali ku osadaan aniyo ganacsiga yaryar wal aan sii kordhiyaan ganacsiga way laka qiyaasi kore oo suuqa dugaanta way laka qiyaasi kore ada ugu yaraan boqol goos amal dhanto ganacsi ah faadimo maxamed nuur waa kow iyo konton sano jir meherad hilib iyo qudaar ay ku iibiso ayay ku leedahay suuqa barakacyaasha ee ganacsiga ku leeyihiin ee dugaandug saddex sano oo halkan ay joogto ayaa sanad iyo bar ka mid ah waxay ahayd mid gargaar ku tiirsanaa nolosha qoyskeeda oo toddobada qof ka kooban laakiin sanad iyo barkii u dambeeyey waxay bilowday markii nolosha qoyska ay aad u adkaatay in qudaar ay iibiso bilooyin kadibna waxay xiriir la yeelatay kawaanada hilibka baydhabo iyadoona hadda isla iibiso qudaar iyo hilib dadka xeradana ay ka iibsadaan faadimo waxay haysataa lix carruur ah oo agoommo ah aabbahooda dhintay sanad ka hor waxay ahaayeen qoysas beeraley ah oo abaar ugu soo barakacay degmada qansax dheere ee gobolka baay ganacsigan inta ay bilowday carruurteeda saddex ka mid ah waxbarasho ayay geysatay waxay bishii ka bixisaa lacag dhan siddeed iyo toban dollar sidoo kale faadimo ayaa ganacsigan ka faa'iiday in dhul bannaan ku iibsatay lacag dhan laba kun oo dollar balse dhowaan ayay qorshaynaysaa inay dhisato si barakaca kaamka uga baxdo waxaa kale oo ay sheegtay isbeddelka nolosheeda ku keenay ganacsigan maadaama hore ay gargaar ugu tiirsanayd wallaahi nolodaasiti tanga inrongan bedelenian wal halooy wal aamoy wallaahi milyanga malaakibiye wallaahi macbil badan aan lahaa walaa oo gadadaaya nanka hilib gaduufada oo gadad kii alooley fada oo gadade suuqan qoysaska barakacyaasha keliya ganacsiga ku leh waxaa kaloo laga helaa ciddii u baahan lacagaha sarifka bilaal maxamed ibraahim wuxuu suuqan la fadhiyaa dhalo ay uga jiraan lacago shilin soomaali ah iyo baakado sigaar ah waa qofka keliya ee suuqan barakacyaasha lacagaha u sarifa muddo hal sano ah ayuu ganacsigan sarifka wadaa isagoo baydhabo jooga shan sano oo afar ka mid ah gargaar uu ku tiirsanaa wuxuu ku bilaabay dhaladan lacagaha uga jiraan labaatan dollar inta uu soo sariftay shilin soomaali ka soo dhigay ayaa dadka e v c wata lacag caddaana ugu beddelaa sidaasna ganacsigiisa uu ku bilaabay qaabkaan ka bilaayay qof walaalka ee saaxiibka iin sheegay wallaahi nia hawsada oo aad hadta ka sogonta noolal caadi ama aa se ada noolaalaba lan isku bedelo aad waalan qoobsata kolley kii la taliyay macnaha sacalasi aad walkiin ka suura waa waalan qoobsata oo kiifaylaa ogaay ari ilaahay rooba barnaamijkaas saasaa ka bilaabay dhalaadan walaaho shantoo boqol camal ayaa ka bilaawday alxamdulilah hadda noololayna ka haysada inkastoo suuqyo ka aas-aasmaya xeryaha kala duwan ee magaalada ku yaala haddana midkan dugaandug wuu ka duwan yahay waa suuqa ganacsiyo hor u sii ballaarmaya sharci ahaanshihiisa waa mid dood ka imaan karta badankooda waa kiro waxayna ka samaysan yihiin jiingado qaar ka mid ah waxaa iskale dadka milkiyad ahaan u leh dhulalka ay degan yihiin dadka barakacyaasha muxudin xusni raadiya ergo baydhabo
bartayday anigoon isgaraaday ayaan xubinka goostay gowsaha fartayday anigoon isgaraaday ayaan xubinka goostay makilgilay garhkaygii makaa guraytay maxaabadii mogabaday naftaydii soo gocan shaareenkii iskuumahan yardhigandhine makilgilay garhkaygii makaa guraytay maxaabadii mogabaday naftaydii soo gocan shaareenkii iskuumahan yardhigandhine
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo qaybihii dambe ee idaacadda waana barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa dad xoolodhaqato ah oo ku nool galbeedka degmada beledweyne oo ka cabanaya cudurro lo'da ka haya oo uu raafdilaaca iyo cabeebku ka mid yahay sidoo kale iyo weydiimihii dhakhtarka oo isna su'aalahan aan weydiinayno aan ku bilowno ibraahim xasan waa nin xoolo dhaqda ah waxa aanuu ku nool yahay tuulada nuur fanax oo galbeedka degmada beledweyne ku taalla waxa uu sheegayaa in lo'da uu ka hayo xanuun khadka telefoonka ayaanan kula xiriiray lo'da bulshada u badan xanuunka ku dhaca waa xanuunka lugaha meesha laga dabro qofkii hoose qoobabka dadku waxay yidhaaheen say u badan yihiin tu'uye tu'uyena waxaan ku naqiinay inuu sacasi timaan uu xanuusto markuu xanuusto ou kaadiyo ou istaago kadibna daaqmadiisa iyo hungurigiisa sii raadsada ayaan ku naqiinay ma ahan niyahow daruurahan soo bilowdeenba waa sii dirsanaan wax oo laga mahaayo oo dira ku jirin oo soo toos oo laga mahaayo adiga imisa neef buu ka hayaa xanuunkan lix kaalmood buu u hayaa lix kaalmood oo ilmaha loo lisaayo u hayaa had lix kaalmood oo uda- u daran bili waa dhimeeyey dhabar canilni waa laga hayaa laakiin hadda waxa u daran lugahaas meel wax dooq looga keeno male daaq looga keeno male lix kaalmoodna ee laguma murus- muruufi karo jawaan marka waxaan ka codsanayn raadi orda hadda kor waa lasoo xiriiray macnaha xiriirkii korbad aa ka had noqdaan umalayna marka sidaa hadda isoo wacday waa mahadsan tahay niyahow dibkaasaa jiro aniga keligeyna maahan waa bulshada dhan oo ku nool ee gobolka nuurban ma ciddiyuhu ka gelaya xanuunku bal halkaa ii kala sharax halkee buu ka qabanayaa qoobabka neefka qoobabka waxa waaye meesha dadku yidhaahiin raafka raafka meesha yidhaahiin oo labada qoob dhexdooda oo hilibka ah guudgaleen halkaasaa dildilaacaysa neefku dhibmaa ma awoodayo inuu socdo marka ma raaf dilaac ba raaf dilaac baan dhahnaa anagu iyo tuyina waa dhahnaa raaf dilaacna waa dhahnaa mida kale cabeeb waa dhahnaa wixii eh, sidaan ku naqiinay oo ku arki jirnay ma ahan saaca aflaata saac ayuu uu ahaan jiray haddana waa sii saa-idaya aflaata macna waa fitimaan dhow hadda Adi- adigu maxaa ku dayday marka wax ma isku dayday haba yaraatee aad kula tacaalaysa daawo waxaan ku dayay la yidhaaho midaan okifta la yidhaaho waxa aan ku madayin taasaan ku durduray dhowr fitimaan baan duray saaka hoose waan duray wax siyaada oo laga hayo male tayada daawada ma iska hubisa ha de daawada inkastoo dhakhaatiir aan loo geynin oo dhakhaatiir soo marin iyo xanaanada xoolaha soo marin hadda maanta meesha gobol igu dhow oo xanaanada xoolaha joogtaan raba inaan tago haddii aad ila soo xiriirteen waa mahadsan tihiin daawadan waa daawo la iska iibiyo oo suuqa iska taalo iska soo iibsano weeye mooga daawo xanaanada xoolaha ama dhakhaatiir soo martay ma aha Okay. maxaa marka ula xiriiri weyday dhakhaatiirta kale ee xoolaha ee ama- ama beled weyne ku sugan ama magaalooyinka kale kuu dhow wallahi dhakhaatiirta in la xiriirno waa rabne dhulka daad badan baa galay tulad badan baa kusoo guduma meel aan gaari ka raacno ama lug aan ku gaarno ma jirto si aan aan usoo raadinay ergo aan aan- aan macnaha meel geerigoon u ahaynay haddana waa in lasii xiriirnaan jecelnahay haddii oo maaragtay eh, sii saa-ido eh, eh, dalkan kulada faraha ku hayo bal haddaba su-aashaas waxaan weydiinay doctor maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw waxaana wax ka weydiinay bal raaf dilaacan ay xoolo dhaqatadu ka cabanayaan wakhtigan iyo sidoo kale cabeebka oo isaguna lo-da haya siyaabaha loola tacaali karo lugta lugaha oo bukooda ama eh, qoobka neefka oo bukooda Eh, marka cudurkani eh, waxaa maaragtay eh, keena jermis baa keena jermiskaasi wuxuu ku dhacaa oo ugalaa labada cidiyood xoolaha maaragtay laba suuleyda la yidhaahdo oo ay ka mid tahay eh, ari- ari- ariga iyo maaragtay looda marka eh, wuxuu galaa marka labada cidiyood dhexdooda meesha ah haragga ku yaala ayaa maaragtay waxaa maaragtay jilciya biyaha roobka ayaa jilciya iyo dhiiqada iyo kaadida xoolaha marka ay ku jiraan eh, meesha xerada ah marka meesha markii ay ay qoydo oo ay maaragtay saxarada iyo kaadidu gaaraan islamarkaana uu taabto shay markaa mudi kara ama caws ha ahaada ama wax soo kaloo soo fiiqan ha ahaadaano markaas ayaa waxaa ka faa'iidaysta oo ku dhac oo gala jermis ayaa gala jermiskaasna inta badan way kala duwan yihiin jermisyada markaa keena laakiin eh, n- nooca ugu badan ee markaa sahla waxaa ka mid a laba nooc marka labada jeermis eh, waxay kala galaan eh, ku kala dhacaan baan ujeedaa lo'da iyo iyo ariga marka markaan ku bilaabo nooca ku dhaca eh, lo'da noocaasi wuxuu inta badan bilowdaa markii ay qoydo labada cidood dhexdooda hilib eh, men- maqaarka ah markuu qoyo ee ay wax taabtaan markaa dhaawacaya ayuu galaa ne- ne- maarata jeermisku markaana infection ku dhalaya marka kana wuxuu uga duwan yahay midka kale oo ariga aan ka sheekayn doono Eh, waxa weeye wuxuu uga duwan yahay infectionkaasi ma aha infection maaragtay baaha oo xoolaha marka lo'da ku baahaya ma aha laakiin waa infection uga dhacaya qaar ka mid a xoolaha markaas hadba sidii markaa neefku uu jaanaska marka u yimaado ama fursadda markaa dhaawaca labada cijiyo dhexdooda ay ku timaado markaana waxa weeye calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid a iyadoo markaa uu maaragtay neefkii eh, cijiyihii macnaha uu ka bararo qoobkii ka bararo islamarkaana uu markaa eh, dhutiyo markuu neefku uu maalmo joogana ee infectionki sii ballaartana markaa meeshii ay maaragtay qurunsato oo markaa uu ur maaragtay markaa ay kas- ka timaado marka loo dhowaado oo markaa sanka loo dhoweeyo Eh, aan usoo gudbo xagga eh, daaweynta oo cudurka dhinaca marka laga hadlayo lo'da waxa weeye waxaa muhiim ah in la nadiifiyo oo meesha jermiski galay iyo maaragtay la nadiifiyo oo wixii wasaqa meesha laga saaro kadibna maaragtay cijida la jaro haddii markaa dheeraad ay tahay oo maaragtay si markaa ay u fududaato ama maaragtay sidii markaa daawadu u gaari lahayd amase neefkuba uu markaa lugtiisa fiican dhulka ugu qaban lahayd waxaa kaloo marka la isticmaalaa haddii markaa cudurku uu sii ballaarto oo uu aad maaragtay lugtu ay maaragtay u maaragtay bararto antibiotic baa lagu duraa antibiotigaasina waxa weye looga durayaa hilibka dhexdiisa baa laga siinayaa oo waxa weeye sintaa looga duraya ama qoorta looga duraya haduu markaa tii markaa markaa qofku uu markaa la fududaata marka eh, inta badanna maaragtay waxaa la isticmaalaa daawadaas muddo saddex maalmood ilaa shan maalmood baa la isticmaalaa daawada lagu durayana waxa weeye waa oxytetrac- oxytetracycline eh, ama oxo ay dadku isaga soo gaabsadaan marka daawadaasina waa maaragtay daawo fiican oo anfacaysa weeye markii ay maaragtay loo siiyo miisaankeeda loo siiyo iyo xoogga ay leedahay markii okay waayahay waayahay marka markaan ka hadalno cudurkan eh, cabeebka lale- la yidhaahdo oo inta badan eh, hadda dad badan ay ka hadleen inay maaragtay eh, dhibaatadiisu jirto waxa weye cudurkan cabeebka la yidhaahdo horta waa cudur eh, sidaan hore usoo sheegay kamid a cudurrada aan dawada lahayn laakiin leh eh, talaal kale wey marka eh, waxaan rabaa marka inaan tilmaamo oo kale in talaalkan laftiisa cudurkani uusan lahayn hal talaal ma laha waxa weeye cudurkan ee la yidhaahdo cabeebku wuxuu waa wejiye badan yahay wuu wejiye badan yahay wuxuu leeyahay isagoo magacaas wata oo cabeebka magaca la yidhaha wada wata ayuu haddana kala qabiil qabiil yahay oo eh, muuqaalkii waa iska wada cabeeb laakiin waxaa laga yaabaa eh, neef cabeebka hayo oo cabeebkii caadi laleeyahay waa cabeeb baa hayo Eh, xoolo kale oo meel kale oo isla degmada dhinac kale ka jooga iyaduna cabeebka waa laleeyahay laleeyahay in haddana labada cabeeb aysan isku qabiil hayna laga yaabo magaca cabe- qabiil- cabeebkay wadaagaan laakiin isku qabiil maaha macnaha wa- waa marka maadaama isku qabiil lahayn eh, tallaalka macnaha mid loogu talagalay ka kale waxba kama anfacayo marka eh, nidaam wuxuu u baahan yahay marka saa daraaddeed eh, nidaam dawladeed oo wuxuu u baahan yahay baara noocyada kala duwan ee ee cabeebka ah ee waddanka jira kadibna markaa u u keena eh, talaaladii marka ku habboonaa mid walba oo gaar ah ee cudur- cuduradaas cabeebka ka mid ah marka eh, waa ilaa waxaa la sheegaa afar noocaa la sheegaa waxaa la sheegaa oo kamid a eh, noocyada cabeeb kamid a marka mid walbaana wuxuu leeyahay eh, tala- talaal gooni uu leeyahay marka hawl adag wey eh, u baahan in nidaam dawladnimo maaragtay lagu raadiyo oo la ogaado noocyada kala duwan kadibna loo soo loo soo diyaariyo ee adeeg- ee talaalkooda kala duwan dhibaatooyinka uu leeyahay iyo qaababka uu xoolaha ugu dhaco horta ninka le macnaha ee, cudurkan marka laga hadlayo ee, ee, cadeebka la yidhaahdo wuxuu ku dhacaa xoolaha maaragtay dhammaantood ee, laba laba cijuleyda la yidhahdo laba cijuley laba raafleyda sida lo-da iyo ariga iyo raafleyda idaha iyo dhammaan maaragtay ee, laba cij- aad ogaarta ma xataa lafteeda laba cijuleyda ah dhammaantood wuu ku dhacaa waa garta Ee, marka ee, kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar xoolaha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha haddaad tahay xoolo dhaqde aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu reeb fariintaada oo cod ah lambarka gaaban laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ah ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu